Star FM News.
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal subax wanaagsan kulanti wacan khudbada warka xilligan idinkugu haynana waxaa ka mid ah dhakhaatiirta shaqajoojinta ku guda jira oo saaka la siiyey wakhtiga kama dambaysta ah wararka soomaaliyana waxaa idinkugu haynaa guddoomiyaha hay-adda marinta musiibooyinka qaranka oo xarunta safaaradda shiinaha kulan kula yeeshay safiirka dalka soomaaliya u fadhiya waddanka shiinaha caalamkana waxaa ugu weyn militariga israa'iil oo ku amray falastiiniyiinta inay ka guuraan beriga magaalada rafa intaasina waa qaar ka mid ah qodobada warka ugu doorkaroon waa subaxnimo isniina taariikhdan ay ku beegan tahay lixda bisha shanaad ee sannadka labada kun afar labaatanka iminkana kusoo dhowaada qodobadaasi iyo kuwa kaloo dhammaystiran saako sniina ayaa ah markii fursaddii ugu dambeysay la siiyey dhakhaatiirta ku howlan shaqo joojinta tan ayaa imaanaysa markii madaxa waaxda adeega dadweynaha ee dalka felix koskey uu sheegay in dhakhaatiirta shaqo joojinta ku guda jira ay haystaan ilaa iyo sagaalkii barka ama saddexda saacii barka subaxnimo ee maanta oo sniin ah waxaa fursadani dheeraadka loo siiyey in dowladda iyo mas-uuliyiinta ururada dhakhaatiirta ee dalka ay wada saxiixdaan heshiis ay saraakiisha caafimaadka dib ugu laabanayaan cisbitaalada ay ka howlgelayeen koskey ayaa amarkani bixiyey kadib markii ururada dhakhaatiirta ee hogaaminaysa k m b d u ay diideen inay saxiixaan heshiisa loo soo bandhigay waxa uu xusay in mas-uuliyiinta ay miiska wadahadalka la yimaadaan arrimo cusub oo ayna qayb ka ahayn go-aanka maxkamadda maxkamadda ayaa asbuucii hore iyadoona dhakhaatiirta iyo dowladda fursad u siisay in ilaa yasniinta maanta ah wada gaaraan heshiis koskey ayaana warbaahinta u sheegay in hogaamiyaasha dhakhaatiirta ay ku adkaysteen inay heshiiska qalinka ku doogi doonaan isniinta marka la tixgeliyo dalabaadkooda cusub madaxa waaxda adeega dadweynaha ee dalka ahna shaqaale aqalka madaxtooyada state house koskey ayaa tilmaamay in wasaaradda caafimaadka ee dalka ee golaha barasaabyada ismaamulada c o g ay heshiiska wada saxiixdeen oo ayna qareenadooda fareen inay arrintani maxkamadda u gudbiyaan lixda bishani oo maanta ku beegan sida lagu amray wasiiradda wasaaradda caafimaadka ee dalka suusan wafulan kumija ayaa dhankeedu sheegtay in dowladda dhexey ka go-an tahay in la gaaro xal waara oo lagu soo afjarayaa shaqa joojinta ay dhakhaatiirta dalka ku guda jiraan tan iyo bartamihii bishii saddexaad ee sannadkan waxay ururka dhakhaatiirta ee dalka k m b d ugu baaqday inuu meesha ka saaro shaqa joojinta weli warka waxaa si toos ah uga dhagaysanaysaan waa idaacadda sta fm codka gobolka waqooyi bari wararka dalka ayaan ku guda jirna madaxweyne ku-xigeenka ee dalka rigaadi gashagua ayaa ka codsaday hogaamiyaasha siyaasadda inay xooga saaraan bixinta adeegyada muhiimka ah oo ayna ka waantoobaan faafinta dacayaadaha iyo hadallada naceebka abuuri kara madaxweyne ku-xigeenka ayaa sidoo kale ugu baaqay siyaasiyiinta ka soo jeeda ismaamulka kiambu in ay dejiyaan xaaladooda siyaasadeed iyo isqabqabsiga hoggaanka ayna xooga saaraan sida ay dadkooda ugu shaqayn lahaayeen isagoo ka hadlayay kiniisadda a c k st marks new committee berish ee ismaamulka kiambu axaddii ee gashagwa wuxuu sheegay in hogaamiyaashay tahay inay diiradda saaraan arrimaha horumarinta bulshada iyo sidoo kale dhaqaalaha ee deegaanadooda iyo qaranka halkii ku mashquuli lahaayeen siyaasad aan dhammaad lahayn madaxweyne ku-xigeenka ayaa ka codsaday madaxda inay midoobaan oo ay wada shaqeeyaan isagoo intaasina ku daray inuu dhowaan qaban doono kulan looga hadlayo khilaafka ka taagan arrimaha siyaasadda ee dowla deegaanka kiambu
wararka gudaha soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyey ee ka dhaca caalamka ka dhegayso star f m
haatanna soomaaliya guddoomiyaha hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka ee sodmaa maxamuud macalim cabdulle ayaa shalay xarunta safaaradda shiinaha ee muqdisho waxa uu kula kulmay kusimaha xilka safiirka safaaradda shiina ee soomaaliya master jin wendi kulankan oo ahaa mid wadatashi ayaa hay-adda waxa ay safaaradda uga mahadcelisay garab istaagooda walaalnimo ay ka geysteen u diyaargarowga roobka guga iyo sidii loo samata bixin lahaa shacabka soomaaliyeed in la sii xoojiyo xiriirka labada dhinac iyadoo dhanka kale shiinaha ay ku celisay mar kale in garab ay istaagan yihiin shacabka soomaaliyeed gargaaro kuwii hore ka badanna ay soo gaarsiin doonaan dowladda shiinaha iyo afar magaalo oo kale ah doolow baydhabo baledweyneya gaalkacayo waxay ka caawisay in dadka danta yar ee halkaasi ku nool ay gaarsiiso gargaara deg dega oo ka kooban alaabta maacuunta bacaha roobka looga oo gaashaamo sidoo kale jiingado iyo qalabkii lagu dhisi lahaa iyadoo weli degmada doolowna ay ka wado biyoxireenno loo sameynaya webiga jubba ee maraa degmadaasi si looga hortago fatahaad uu sameeyo ee webigaasi ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xamse cabdi bare oo furay kulan aqoon-isweydaarsi ah oo ku saabsan kobcinta iyo horumarinta dhaqaalaha dalkaasi ayaa xusay dadaalada dowladda ee ku aadan horumarinta dhaqaalaha loo dhan yahay oo xasiloon kulanka aqoon-isweydaarsiga oo ay goobjoog ka yihiin wasaaradda wax-soo saarka dalka soomaaliya ayaa inta u socda waxa ay khubaro caalami ah oo ku xeel dheer dhaqaalaha oo uu ka mid yahay profesor stephen dergon oo ah khabiir dhaqaale iyo bare wax ka dhiga jaamacadda oxford ee dalka ingiriiska kusoo bandhigaya jihada lagu gaari karo dhaqaale oo horumarsan kana turjumaya yoolalka mustaqbalka lagu gaarayo isku filnaansho dhaqaale ra-iisul wasaaraha ayaa tilmaamay siday soomaaliya uga faa'iidaysan karto goobteeda istaraatiijiga ah dadkeeda hal abuurka leh iyo sidoo kale xiriirada dhaqaale ee gobolka dhanka caalamka warbaahinta israa'iil ayaa ku waramaysa saaka in militariga israa'iil ay bilaabeen inay ku amraan dadka falastiiniyiinta ee ku nool xaafado ka tirsan bariga magaalada rafa una dhow xeendaafka israa'iil ay halkaasi ka guuraan israa'iil ayaana doonaysa ciidamadeeda inay weerar culus oo dhanka dhulka ku qaadaan maalmaha nagu soo aadan magaalada rafa iyadoona taasi looga digay israa'iil intaasina waxay nooga dhan warkii xilligan kala socoteenna idaacadda sta fm codka gobolka waqooyi bari cidda warka uu seegay waxay dib uga heli karaan boggeena internetka ciwaankiisuna yahay waa w w w sta f m c o k e warka waxaa idinla socodsiinaya adigoo ah cabdulaahi axmed cabdulaahi maxamed axmed khaliif ayaa ii farsamaynaya dhammaantiin maalin wanaagsan nabadgelya